duhur wanaagsan jimco wanaagsan idilkeenba meel walbaad naga dhagaysanaysaan halkan war hidyooga dalsan kusoo dhawaada warka duhur qodobada ugu door korona idiin haynana waxaa ka mid ah
faahfaahino dheeraad ah oo ka soo baxaya dagaal sababa dhimashadii dhaawac oo ka dhacay deegaanka basra ee duleedka degmada balacad ee gobolka shabeellaha dhexeeda
maxkamadda ciidamada qalabka sida oo maanta dil toogashaa ku fuliso askari ka tirsanaa ciidanka dowladda oo dil u geystay taliyihiisa dowladda soomaaliya oo noqotay dowladda keliya ee u cidaysay qaraar karan ah dowladda shiinaha
ciidanka booliiska iyo kuwa nisaha oo isgarabsanaya ayaa howlgallo waxay ka sameeyeen qaybo ka mid ah magaalada muqdisho
kadib waa sidee xaaladda caafimaad ee bulaal bulshaabi oo kooxaha hubaysan ay ku dhaawaceen magaalada muqdisho
qaramada midoobey oo beesha caalamka ugu baaqday inay si deg dega gargaar u gaarsiiyaan dadka soomaaliyada ee abaarta saamaysay madaxweynaha koonfur galbeed oo maanta dib ugu laabtay magaalada baydhabo kadib safar uu maalmihii lasoo dhaaf ugu maqnaa dalka dibaddiisa
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
duhur wanaagsan isku soo noqod wanaagsan taariikhdu waxay ku beegan tahay toddobada bisha tobanaad sanadkan aan ku guda jirno waana duhur jimcaha washington ayaa soo saaray isla asiga ayaana ila akhrinaya waxaad dhegaysateen qodobadii ugu door korona warkeena u diyaargarooba warkii fidsan aynu ku bilownay faahfaahino dheeraad ah ayaa ka soo baxaya dagaal xoogan oo u dhexeeya ciidanka dowladda soomaaliya iyo dagaalamayaasha al-shabaab oo ka dhacay deegaanka basraah ee agaarka degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe dagaalkan ayaa waxa uu ka dambeeyey kadib markii weerar ay ku qaadeen ciidanka dowladda fariisin shabaabka halka meel aan ka fogeyn deegaanka basra ay ku lahaayeen waxaana intaa kadib dagaal xoogan uu ku dhexmaray labada dhinac tuulo lagu magacaabo moorya leh oo u dhow basra iyo sidoo kale degmada cadal ee gobolka waa degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe dagaalka ayaa waxaa ka dhashay khasaaro kala duwan oo isugu jiray dhimashadii dhaawac oo labada dhinac soo kala gaaray wararka la helaya waxay sheegayaan in in ka badan toban askari oo ka tirsan ciidanka dowladda ay ku jiraan saraakiil lagu dilay dagaalka iyadoo xaaladda weli haatan ay tahay mid kacsan dadka ku dhintay dagaalka ayaa waxaa ka mid ah sarkaalkii hogaaminayay ciidamada sida gaarka uu tababarnee boolice haram cad halkaas joogay oo lagu magacaabi jiray taliye xabiib salaad xoreyste isagoo ku geeriyooday dagaalka sidoo kale waxaa wararkainta ay ku daryaan in ku dhowaada labaatameeyo kale oo asgari lagu laayahay nololii geeri sida ay tilmaamayaan wararka halkaas laga helayo waxaana dagaalkan uu ahaa sida dadka deegaanka ay soo sheegayaan mid aada u culus oo laisku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan dhinaca kale dowladda federaalk soomaaliya ayaa waxay sheegtay in dagaalkii ka dhacay deegaanka waa basra agaarkiisa ku yaalla waxay sheegtay in halkaas ay ku dishay in ka badan labaatan asgari oo waa labaatamiyo dagaalamo ka tirsan al-shabaab waa sida ay sheegtay dowladda soomaaliya afhayeenka wasaaradda amniga xukuumadda cabdikaamir shukri macalin oo la hadlayay telefishinka dowladda ayaa sheegay in dagaalka uu ka dhashay khasaaro isla markaana halkaas ay ku direen sagaal iyo toban xubnood waa sidoo darku dhiga afhayeenka
bismillahi raxmaan raxiim muqdisho maalin jimco ah toddobada oktoobar labada kun labaiyo labaatanka ciidamada dowladda ayaa ku dilay sagaal iyo toban dhagarqabe oo ka tirsan argixisada al-shabaab tuulada maryooley oo u dhaxayso degmada balcad iyo deegaanka basra maleeshiyaadkaas ayaa isku aruursanayay meeshaas si ay uga soo qaadaan weeraro ciidamada dowladda oo helay xogta argagixisada ayaa weerarkaasi ku qaaday sidoo kaleeto ciidamada ayaa loo diyaariyey in ay ku beegsadaan ama ay ku baadigoobaan baadiyaha argagixisada waana ciidamo si gaar ah loo tababaray oo loogu talagalay inay ka agaarsadaan baadiyaha dhanka ciidamka dowladda waxaa ku dhaawacmay laba askari oo dhaawacooda uu fudud yahay ciidamada dowladda soomaaliya ayaa si joogto ah oga sameeya howlgallo inta u dhaxayso degmooyinka balcad ilaa afgooye ilaa markii ciidamadu ay la wareegeen deegaanadaasi sidaad ogsoontihidiinba argagixisadu waxay in badan ay dhibaato ku hayeen shacabka soomaaliyeed iyo ganacsatada waxaadna ogtidiin in go'aamo ay dowladdu ka soo baxday argagixisadaan hadda jabeen inaan lala tacaamuli karin marka dhibaato kasta oo shacabka lagu haayo oo ah inay maaragtay ay isku dayaan inay dadka ay tahdiidiyaan ama ay ugu goodiyaan inay ama dilayaan ama ay tilaabo ka qaadayaan waxaan leenahay shacabka soomaaliyeed ha soo sheegaan ha usoo gudbiyaan ciidamada dowladda diyaar ay waxay u yihiin inay ka jawaabaan oo ay ma aragtay ay ka difaacaan dhibaatada ay ku hayaan marna marma aqbali doonto dowladda soomaaliya in shabaab loo dheganuglaado ama la aqbalo warka ama awaamirta ay sheegayaan
codkaas waxa uu ahaa afyeenka wasaaradda amniga xukuumadda oo faahfaahin ka bixinayay dagaalka ka dhacay maanta deegaanka basraah ee dureedka degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe waxaana weerarkaasu kusoo aadiyaa xilli jimcii lasoo dhaafay ay ahayd markii qarax miino dhulka lagu aasay oo ka dhacay deegaanka basra lagu dilay waa taliyihii ciidanka booliska gobolka banaadir farxaan maxamuud aadan qaroole ciidanka dowladda ayaa dhowr jeer sheegay inay la wareegeen deegaanka basra iyo deegaan hoostaga
maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa maanta ay dil toogashaa ku filisay askari ka tirsanaa ciidanka dowladda oo dil u geystay taliyihiisa maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ayaa saakay oo jimcaha xukun dil toogashaa ku filisay xidigle cabdinaasir daa-uud sheekh xasan oo si bareera u dilay taliyihii ururka konton iyo sagaalaad ee gadiidka xoogga dalka dhamme cabdi maxamed axmed hurdaaye cabdinaasir daa-uud ayaa lagu toogtay fagaaraha markaasi gorden waxaana goobjoog ahaa goobta ay ka dhaceysay toogashada xubno ka tirsan maxkamadda ciidamada qalabka sida iyo saraakiil ka mid a ciidanka xooga dalka maxkamadda ciidamadaah ayaa maalmo ka hor xukun dil toogashaha ku riday cabdinaasir daa-uud oo qirtay inuu sagaaliyo labaatankii sebtembar ee sanadkan labada kun labaataniyo labo si bareer ah u dilay taliyihiisa ururka konton sagaalaad ee gaadiidka xooga dalka dhamme cabdi maxamed axmed hurdaaye sidoo kalena dhaawacay laba qof oo markaasi ee shacab ah cabdinaasir ayaa kol hore maxkamadda ka hor sheegay in sababta uu dilay taliyihiisa ay ahayd xuquuq ka maqneed uu ka cabanayay
taariikhdu markay ahayd labadii bishii tobanaad abbaaro toddobadii subaxnimo waxay maxkamadda darajada koowaad ciidamada qalabka sida u fadhiisatay dacwad ciqaabeedkii loo haystay eedaysane xidigle xoogga cabdinaasir daahir sheekh xasan cumar cabtooy soddon iyo laba jirah ina xabiibo cali cabdiraxmaan ku dhashay xamar ka tirsanaa ururka konton iyo sagaalaad gaadiidka xoogga dalka soomaaliyeed kaasoo xafiiska xeerilaalinta ciidamada qalabka sida ku soo eedeeyey in uu si bareera oo ulakac ah u dilay marxuum ekis dhamme xooga cabdi maxamed axmed hurdaaye oo ahaa taliyihii ururka konton iyo sagaalaad gaadiidka xoogga dalka soomaaliyeed taariikhdu markay ahayd sagaaliyolabaatankii bishii sagaalaad falkaas oo ka dhacay gudaha xerada jenaraal goordon xoogga dalka soomaaliyeed waxayna maxkamaddu ku xukuntay dil toogasho ah oo ah qisaasta marxuum cabdi maxamed axmed hurdaaye maanta oo ay taariikhdu tahay toddobadii bishii tobanaad waxaa lagu fuliyey xukunkii dilka ahaa waxaana lagu aasay gacanku-dhiiglaha dilka lagu fuliyey iyo taliyihii uu dilayba cisbitaalka xoogga dalka soomaaliyeed
dhinaca kalena ehelka marxuumka dhamme cabdi maxamed hurdaaye ayaa waxay soo dhoweeyeen qudhooda cadaaladda la fuliyey
maxkamadda sharafta leh ee fulisay wiilkaygii ninkii dilay dil toogashaa ku fulisay maxkamadda sharaftale waa ku mahadsan tahay inay disho gacankudhiigle nin edabdarruu dilay inay ku fuliso xakun dowladda waa ku mahadsan tahay waana ilaahayaa mahadale hortaydaa lagu toogtay waana ku qanacsana hortayda xakun lagula fuliyey waxaan u mahad celinaynaa maxkamadda ciidamada qalabka sida oo ogaatay in uu gacanku dhiigle yahay dilayna walaalkii cabdi maxamed axmed taliya ururka kuntay sagaalaad waxaan daawanaa maanta ninka la yidhaaho sharcigii saxda ahay ee aan dowladda ka rajeyeyna kana helnay maxkamadduna waa ku mahadsan tahay ciidamada xoogga waa ku mahadsan yihiin oon noo ku qanacsanna marxuumka la dilay anaga waxaana afar bood afarta bood asaan ku tiirsanin asaan noogu weynaa asiga dhowr reero u lahay alxamdulilaahi dhowr iyo toban cunug waa u joogtay wax qaangaara ma lahayn intuna asay ku tiirsanaayeen taliyaha la dilay wuxuu ahaa nin aad iyo aad u wanaagsan shaqada dowladda ku wanaagsan dadku xukumo iyo walaalihiisa iyo ilmuhu dhale ay isugu mid yihiin aniga shan iyo toban sana ayaan ka mid ahaa ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed wuxuu ahaa nin aad iyo aad u wanaagsan isla weyne aanan aqoonin shan iyo tobankan sano oo ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed aan ka mid ahaa
maana arkin ani taliya isaga lamida ama ka wanaagsan nin qaali lagu ahaa nin aan la heli karin buu ahaa taliya ururkii buu ahaa aad iyo aad ayaan uga naxnay ugana magaciisanay ilaahay abuuray umbaa asiga inaga qaaday annaga inaan dhaafshay
dowladda soomaaliya ayaa waxa ay noqotay dowladda keliya ee taageertay qaraarka dhanashiinaha golaha xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobey ayaa ku guul daraystay in ay meelmariyaan qaraar ka dhana waa qaraar la doonayay in sanadka dambe dood laga yeesho lagana hadlo tacdiyada ka dhanka xuquuqul aadanaha ee ka dhaca gobolka shinjiin ee dalka shiinaha tacdiyadaas oo si gaar ah loogu geysto qowmiyadda lagu magacaabo waa uguyar iyo sidoo kale muslimiinta kale gobolkaas qaraarka oo lasoo hordhigay in ay u codeeyaan afartan iyo toddoba dal oo xubnaha golaha xuquuqinsan waa xuquqlaadanaha ee qaramada midoobe ayaa toddobiyo toban ka mid ah waxay taageereen in sanadka dambe dood laga yeesho halka sagaal iyo toban dal kalena ay ka horyimideen waxaana qaraarkan ka waxaana qaraarkan uu ahaa mid labada dhinac ay ku aragti kala duwanaadeen dalalka xubnaha ka ah golaha ammaanka ka hor inta aan loo codeyn islamarkaana aysan bilaaban codeynta qaraarka dalalka xubnaha ka ah golaha ayaa si adag uu soo bandhigay mowqifkooda ku aadan qaraarka qabyada ah iyo in muhiimadda uu leeyahay in golahu taageero mareykanka oo tobanka dal ee kamid ah reer galbeedka ayaa dabada ka riixaya qaraarkana ayaa waxaana golaha soo hordhigay si kastaba dowladda soomaaliya ayaa waxa ay qaraarkaas diiday in la codeeyo iyadoona in ka badan hal milyan oo qowmiyadaha waa qowmiyadaha kala duwan oo ay ku jiraan kooxo kaloo muslimiin ah waxaa lagu soo waramayaa in ay ku xiran yihiin dalka shiinaha waxaana la tilmaamay in dalalka xubnaha ka golaha qaramada midoobe ay diideen in arintaas la ansixiyo
qaramada midoobe ayaa beesha caalamka ugu baaqday in si deg deg ah gargaar ah ay u gaarsiiyaan dadka soomaaliyeed ee abaarta saamaysay madaxa bini-aadamnimada ee qaramada midoobey ayaa ugu baaqay beesha caalamka inay si deg deg ah gargaar u gaarsiiyaan dadka soomaaliyeed waxaana madaxa bini-aadamnimada ee qaramada midoobe uu la hadlay shabakada al-jaziira ayaa waxa uu codsaday in loo baahan yahay kaalmo lacag hal bilyan oo doolar ah oo bilaha soo socda lagu taakuleeyo dadka ku barakacay abaarta gudaha soomaaliya qaramada midoobe waxay sheegtay in in ka badan hal milyan oo qof lagu qasbay inay ka baxaan guryahooda iyagoo raadinaya cunto iyo gargaar tan iyo bishii janaayo ee sanadkii hore sidoo kale qaramada midoobey ayaa soo jeedisay in hay-adda samafalka ay dowladda soomaaliya markaasi gacan ku siiyaan dadaalka ay ugu jiraan wax u qabashada dadka markaasi ku barakacay abaaraha ee ka jira gobolada dalka qaranka soomaaliya ayaa haatan wajahaya abaartii ugu xumeyd muddo toban sano ah kadib sanado badan oo abaaro isxigay oo aan horey looga baran dalka qaramada midoobey ayaa ka digtay in saddex boqol afartan iyo shan milyan oo qof ay wajahaan gaajo adduunka oo dhan
markan warbixin bil kadib waa sidii xaaladda caafimaadda ee bulaal bulshaab ee kooxaha hubeysan ay ku dhaawaceen magaalada muqdisho
labadii sebtembar bishii sagaalaad sanadkan aan ku guda jirno ee xilli fiid ah oo habeennimo jimcana sii baxayso sabdina soo galayso ayaa lagu dhaawacay magaalada caasimada ee muqdisho weliba asigoo fadhiya goob maqaaxi ah la caaweynayana saaxiibadiis cabduqaadir cali maxamuud ayaan ka hadlayaa balse soomaalidu waxay u taqaanaa bilaal bulshaawi ama madaxweynaha tigtok muddo bil iyo wax la jira ayaa lagu baxnaaninayay isbitaalka digfeer oo ku yaala magaalada tan caasimadda ee muqdisho cabduqaadir laba xabadood ayaa lagu dhuftay oo mida ay ka sartay madaxa gadaashiis halka midda kalena ay ka gashay garabkan danna ay ka baxday dhuunta halkan oo ah hoyga uu ka degan yahay magaalada caasimadda ee muqdisho ayaan ku soo booqannay maxaa bilaal bulshaawi iska bedelay xaaladiisa caafimaad tan iyo markii isbitaalka laga soo bixiyey
sodho walaashiinalxamdulilah ilah mahadi maasha allah ilah mahadi fariiso
bilaal bulshaawi balse soomaalida inteeda kale ay u yaqaanaan madaxweynaha tigtok oo ah baray ku wada kulmaan dadyow kala duwan ayaa ugu horeyn weydiinay sababta keentay in la doonayay in la dilo wallaahi ma garanayo mana aqaano waxaan uun qiyaasaynaa inay tahay uun sababihii ummadda loo leyn jira keliya inay tahay oo sabab kale oo hadda annaga noo muuqato in aysan jirin horena uma qabin wax digniin la yiraahdo horena uma qabin wax dagaal la yiraahdo waxaan ogaa ma jirto keliya waxaan dareemayaa un inay jirto wax un layska soo jeclaystay in aniga dunidan layga qariyo laakiin saacadda qiyaamo xilligeedii iima taagnayn oo ilaahay xaggiisa kama qornayn alxamdulilaah maantana nololaa ii qornaydna waa noolahay hadday dhimasho ii qornaan lahaydna si qurux badan oo nadaamaan u dhiman lahaa marka taas ilaahay sida uu ugu talagalay ayay waxwalba u dhaceen siduu cadowga ugu talagalana waxba umay dhicin udhiisa sida uu sheegay bilaal xaaladan qabsatay waxay ku noqotay mid filan waa ah haddaba markii ay xabaduhu ku dhaceen xaalad sidee ah buu galay haynooga warama mar kale madaxweynaha tigtok oo aan su-aashan hordhignay weligay aniga ka security ahaan anu u fiirinayo weligay albaab kama jiisan jirin habeenkaas ilaaha qadaray oo qadartaa qorneed albaabkan ka soo jeestay dhan kale u jeestay alxamdulilaah xabaddu halkan iga soo gashay dhinacaan halkanina ka baxday waxay martay meel u dhaxayso xididka halbowlaha iyo lafdhabarta oo midna hadday ku dhacda midna naafa aan ku noqon lahaa midna geeri ay noqon lahayd laakiin ilaahay ma dhihin labadooday dhex martay horta aniga bilaal ahaan dhimashaa laigii kala tegay oo dadku inta badan waxay ku hadaaqayeen bilaal wuu dhintay wiilkan kala nooleh ha la qaado halka wiilka uu ku dhawaaqayo bilaal qaada wiilkii markii sida lagu qaaday aniga gabara isoo dul istaagtay oo ashahaadka ii qabatay ashahaadkii la ii qabtay oo anna aan qabsaday waxaan dareemayay inaan awood aan ka helay ashahaadka ashahaadkii markaan awood aan ka helay waan soo fariistay dad fara badanaa dushayda hayhaabayo warwareegayay maanan arkin ilaa gabadha mooye badbaadiyana maan lahayn waxaan ku faraxsanaa xataa inaan meesha aan ku qurbaxo aan ku dhinto sababtoo ah waa markii labaadoo ilaahay haleeshiinaya anoo xaalad halis ah ku nool xaalad halis ah ku jiro ashahaadka isu xasuusinaya waa ku faraxsanaa marka inaan ashahaadka aan ku dhinto waxa uu bilaal bulshaawi ahaa samafale sidoo kale gurmadyo kala duwan gaarsiin jiray dadka danta yar ee ay abaaruhu ku saameeyeen muqdisho ilaa gobolada dalka hase yeeshee maanta bilaal iyo saaxiibkii garab ayay ka rabaan soomaalida inteeda kale si xaaladooda caafimaad ay ugu soo dabiibaan dalka dibaddiisa kal hore bartiisa ayuu ku baahiyey bilaal inuu u baahan yahay garab si xaaladiisa caafimaad intii dhamman uu dalka dibaddiisa ugu soo dabiibo anigu ka bilaal ahaan hantiile maahi famil qoys hantiilayaalna kama soo jeedi shalay aniga waxaan u kacay ummad soomaaliyeed ummad soomaaliyeedaana u shaqaynayay kama shaqaysan ayagiiyaana maanta ka dhaawacmay waana tan sababtay inay ii duceeyaan isla midiya waxaan kaga codsaday inay igu garab istaagaan safarkayga bixitaanka dalka dibaddiisa ee caafimaadkaan u aadi doono aniga iyo mawliidba insha allah waana rajeynayaa inna lagu garab istaagi doono waana hadda in badanna wayna soo gaarta ballanqaadyo ah waana rajeynanaa insha allah taa inaan ku guulaysano faadumo cabduqaadir xasan raadiyaha tv-ga dalsan magaalada muqdisho
guud ahaan dhegeystayaal warkii aad ka maqlayseen raadiga dalsan ee magaalada muqdisho waan naga ha yeeshee ciddii warkayga soo gocay dib warkarta hariidu dalsan com
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidoodii hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin war la helyaabaa tale la hel